bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslm cla nabiyina muxamed wcla aalihi wsaxbihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala baabun man akala naasiya man akala qofkii cunay naasiyan isagoo ilowsan yacnii hal yajibu calayhi اlqadaa'u qado ma ku waajibayaa wahal yafsudu sowmuhu soonkiisa ma fasaadayaa ayb labadaa yacnii xugun ayuu rabaa baabkan uu u baabaystay ninkii isagoo ilowsan wax cuno ma fasaadayaa soonkiisa qallana ma laga rabaa oo ma ku waajibaysaa jumhuuru ahlilcilmina xukunka masalada waxay ku tageen sida xadiidkuba uu tusaayo qalna inaynan ku waajibaynin soonkiisana uunan fasaadaynin ama alimaam maalik baa isaga wuxuu ku tegey in soonkiisu uu buraayo qadana ay ku waajibayso ayb baabun man akala naasiyan cuntadiiba uuna sheegay keliya cabiddii ma uunan sheegin cuntada iyo cabidda jumhuuru ahlilcilmi isku dhinac ayay mariyaan ama isku meel bay mariyaan ayb oo kuwaa iyaga waxaa weeyaan qofku hadduu hilmaamo cunto uu hilmaamo wax cuno ama uu cabbid sameeyo intuu wax abbo uu sidaa markaa isagoo ilowsan uu saas yeelo waa uun isku xugun maalig unbaa khilaafay mufdirka kale jimaacana isagu riwaayada xaakim oo yacnii isla xadiidkan man afdara naasiyan bay leedahay ninkii afuro isagoo ilowsan ifdaarkuna marka waxaa soo gelaya cunto iyo cabid iyo jimaac saddexdaba waa lagu afuraa walidaalika qofka isagoo jimaac ilowsan is-ilowsan hadduu sameeyo markaa yacnii kadib uu dareemo soonkii ka buri maayo waana sii wadaya uun soonkiisa inta kale bacdi ahlilcilmi baa iyagu waxay yidhaahdeen ilowshiyo waxaa laga yaabaa inaan la iloobin jimaacu isaga kuwa kale laakiin waa la iloobi karaa oo iyagu hilmaan iyo waa ku suurtagal ayb saa darteed bay marka jimaaca uga reebeen labada kalena ay dhaheen imaam axmed iyo kayrkiina waxay dhaheen jimaac iyo cunto iyo cabid hilmaanba haddii qofka uu sidaa uga tago oo soonku yacnii isagoo ilowsan oo saddexdaaba ku kaco waxba ka buri maayo xadiidka man afdara naasiyantaana deliil ay uga dhigteen ayb ibnu xajarna labada xadiidba waa keenay buluuqulmaraamka ayb jamaaca marka saxaabada ka midana waxay fadwoodeen yacnii qadaha qalla inuunan ku waajibaynin jamaaca min asaxaaba fadwootay wax mukhaalifana ma laha saa darteed marka mas'alada xooggeedu qallana lagama rabo qofkii cunto ama cabid isku iloobo oo saa wax ku cuno oo isagoo sooman mana ka fasaadaayo soonka mana qallaynayo midda jimaaca iyada khilaaf baa ku jiro sidaas aan sheegnay yaana yacnii ay kala tahay ayb ayb oo fidrigu marka acamu min alakli aw shurbi ayb intaba jimaacina waa soo gelaya ayb qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil waxaa kaloon farqi lahayn oo iyadana yacnii in laga hadlo u baahan cuntada uu cunay ama ha yaraato ama ha badnaato bacdu shaaficiya waxay leeyihin hadduu wax badan cuno waa buraa soonka wax badan in la iloobo waa dhib badan tahay wax yar unbaa laysku iloobi karaa laakiin wax farqigaa xoog u yeelayo badan ma laha ayb ayb oo farqi male iyadu taa yacnii labadaa farqi uma kala laha oo xadiid imaam axmed uu soo saaray baaba tilmaamayo cunto badan qof intuu cunay haween baa cunto badan intay cuntay rasuulka agtiisa marka dambey xasuusatay markaa rasuulka waxau yidhi qofkii cunto cuno isagoo ilowsan oo sooman falyutima sawmahu ilaa aakhirihi nacam marka qofkaa intuu dhargey markuu dhargey kadib buu xusuustay adaa dliil marka in farqi ouna lahayn cunto badan iyo cunto yar qaala xadaanaa muuسى bnu ismaaciil qaala xadaanaa xamaadu can أyuuba وxabiibi وahishaami can mxamed bni siriin can abi hurayrata qaal jaءa rajulu nin baa yimid ilى النabiy salى اllahu عalيه alي waslm ayuu u yimid faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul الlah rasuulkii ilaahayow inii akaltu waan cunay washaribtu waan cabay naasiyan anigoo ilowsan wa ana aniguna saa'imun ku sooman aan ahay faqaala waxa uu yidhi allaahu allah adcamaka ku quudiyey wa saqaaka ku waraabiyey can ariiqi اlmafhuum waxaa laga fahmayaa marka soonkiisu inuunan burin maxaa yeeley allah ku quudiyey baa la yidhi ayuu nebigu sala اllahu alayh ali wasalam uu yidhi isaga uma tiirinin wax cunista iyo xaabidda ayb riwaayada bukhaari laakiin waxay leedahay idaa nasiya faakala washariba falyutima sawmahu midaasaa aad macnaha ugu yanii manduuqeedu uu tusayaa xugunka amaa riwaayadan iyadu waxaa weeyaan soonkii inuunan fasaadaynin iyo qadaha qadala'aan midna koo aad uguma cadda laakiin waa la fahmi karaa laakiin xadiidka riwaayaadkiisaas bukhaari iyo kayrkiis iyaa aad u tilmaamayo oo riwaayada bukhaari waxayba soonkii in la dhammaystiro falyutima sawmahu soon marka la yidhaahdana bacdi alculamaa waxay dhahayaan imaam maalig oo kale imsaagaa laga wadaayo maalinta inta ka dhiman waxba yownan cunin laakiin soonku luqatan imsaak ha ku ahaado laakiin xaqiiqadiisa sharciga ah baa lagu xambaaraa meeshaan kii sharciga ahaa baa la dhammaystirayaa marka weli waa jiraa waay marka ma burin ma baabi'in baabu taakhiiri qadaa'i ramadaana baabu bayaani xukmi taakhiiri qadaa'i ramadaan ramadaan qallihiisa dibdhigeeda xukunkaa caddayntiisiiba u baab yahay bil ramadaan baa lagugu lahaa dib baad u dhigtay ayb in dib la dhigo xukunkaa waxa ku soo arooray caddayntiisa qaala xadaثanaa cabdالlahi bn maslmة alqacnabiyu can maliki can yaxya bni saciidi can abi salmةa bni cabdالraxmaan annahu samica caaئiشhaةa ayuu maqlay taquulu iyadoo leh oo dhahayso in kaana layakuunu in hushaaniye kaana wuxuu ahaa layakuunu calaya korkayga inuu ahaanayo asawmu soonkii oo min ramadaana ramadaan ka mid ah famaa astadiicu ama aanan awoodaynin an aqdiyahu inaan qadeeyo famaa astadiicu ma awoodaynin an aqdiyahu inaan qalleeyo xataa ya'tiya shacbaan ilaa uu shacbaan ka yimaado yacnii ma aanan awoodaynin inaan qalleeyo ilaa shacbaan uu ka yimaado ayb shacbaankii baan marka qallayn jiray bay ka wadaa waxaa laga qaadanayaa marka qofku qadaha soonka yacni kaa tegey qallayntiisu yacni la imaashadeedu waajib muwasaca inuu yahay oo ilaa iyo shacbaan qofka uu gaarsiin karo ilaa shacbaan inay bannaan tahay oo la ogolaya laa shaka inay afdal tahay in la dedejiyo ayaa fadli badan laakiin qofka haddaanu dedejinninoo shacbaan oo iska gudo soonkii lagu lahaa kii kale markuu soo dhow yahay laa ba'sa maxaa yeele nebiga waa ogaa dabcan waana u qiray waxba ma dhihin soo ma garanin laakiin shacbaan haddii laga dib mariyo oo ramadaan uu ku soo galo qofku waa mufarid waa qof gabood falay haddii markaa isagoo awoodo uu dib dhigayo ilaa ramadaan ku soo galay kii kale waa mufarid wuxuuna samaynayaa ramadaanka marka laga baxo waa inuu qalleeyo oo qalladii la yimaado iyo maalin walbaa oo uu mud bixiyo maalin walbaa idcaam idcaam iyo soonu isku daraayo ilaa marka ibnu xajar wuxuu sheegay lix saxaabi meelaha ayaa idcaamka faradkiisa sheegay walaa mukhaalifa lahu wax ku khilaafayna ma laha min bayni asaxaaba marka waa mas'alo xoog badan qofku marka waxaa laga raboonayaa marka idcaam iyo maalmihii oo qallo ah bukhaari isagu wuxuu yidhaahdaa ilaahay maalmo idcaam ma sheegine wuxuu sheegay faciddatun min ayaamin ukhar ayuu sheegay laakiin kownuhu ilaahay inuunan sheegin hadday saxaabadii sidaan dhaheen mukhaalifna aan loo haynin waa deliil kale waa iyadana marka deliilku qur-aanka keliya ma ahan saxaabadii laftirkoodii oon mukhaalif jirin loo haynin waa deliilkoodu waa xoog badan yahay walidaalika marka idcaamkiina waa la imaanaya oo ku daraya idcaamku muxuu ula imaanaa waa nooc kafaaro camal laakiin intii aan ramadaanka la gaarin waa sidou wakhtigou doono ayuu samayn karaa biduuni yacni kafaara walaa idcaam maalmaha unbuu gudayaa keliya xadiidkan bacdi ahlilcilmi oo waxaa jira u deliishada sidoo kale qofka isagoo qallo lagu leeyahay inuu sunno soomi karo soon sunno waxayna leeyihiin yacni ay ka deliishanayaan waxay tahay suurtagal ma ahan caaisho inay nebiga la joogto wax soonoo sunna'ana aynan soomaynin oo yacni hadday noqon lahayd yowmu carafa hadday noqon lahayd yowmu caashuuraa haddii ay noqon lahayd taasi muxaram iyo ayaamulbiid iyo innaba inaynan soomin oo soon la'aan ay intaas ahayd ma suurtoobayso oo fadaa'ishaana ay ku soo aroortay xaasaskii nebigana say khayrka ugu dadaali jireen la og yahay suurtagal ma aha marka adoo qalliin lagugu leeyahay haddaad soonto soon sunnaa dhib ma laha ayb sunnadiina marka waad yeeli kartaa kanna wakhtigiisii weli waa kuwaasa ayb inkastoy fadli badan tahay in layska dedejiyo maadaama uu dayn uu kugu yahay ayb sababka marka caaisha radi allahu canha ay sidan u yeeli jirtay riwaayaadka qaar baa waxay leeyihiin booska nebiga uu iga joogay dartiis ayaan soonka dib ugu dhigi jiray ee taa waxaa la yidhi yacnii caaisha tooka unbay nebiga ku lahayd iyo tookadii sawda inta kalena rasuulka xaasaskiisa kalou jiray marka say ku dhici kartaa marka nebiga dartii ayaan iskaga daayey soonkii wuxuu leeyahay marka ibnu cabdilbar ziyaadadaas ayaan ziyaado saxiixa ahayn oo ziyaadada saxiixa waxa ay tahay xataa tuwufiya rasuulullahi sal l slam anigu saasaan iskaga dhaqmi jiray intii nebiga uu ka dhintay intii uu nebiga ka dhintay ilaa uu nebiga ka dhinta saasaan aniga waday macnuhu marka sidaa weeyaan ziyaadadaa marka waxay leeyihiin idraaj baa ku jiro waa mudraja oo bukhaari iyada idraajkeeda waaba caddeeyo wuxuu yidhi qaala yaxyaa alshuqlu min annabiyi sala allahu calayh waali wasalam ow binnabiyi sala allahu calayh waali wasalam waxaan uga tegi jiro dibdhigi jiray nebigan ku mashquulsanaa darteed ibnu xajar marka wuxuu yidhi wahiya ziyaadatun daciifatun waa ziyaada daciifatan oo idraaj uu ku jiro ayb ibnu cabdilbarna istidkaarka waxaa bannaan buu yidhi oo laga yaabaa inuu xadiidkan xadiid kale ku qalday oo xadiid cabdillaahi bn lbahiy can caaisha qaalat maa kuntu aqdii maa yakuunu calaya min ramadaana ila fii shacbaan xataa tuwufiya rasuulu اllahi sal l slam jumladan dambe waxaa iska dhex gashay limakaani rasuulillahi sal ا slam lishuqlii biاnnabiy sala اllahu calayh wali wasalam iyo yaa iskaga kala dhex gashay marka baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii man maata qofkii dhintay wa calayhi siyaamun isagoo soon lagu leeyahay qaala xadaanaa axmed bnu saalix qaala xadaanaa bnu wahbin qaala akhbaranii camr bnu اlxaarif can cubayd illaahi bn abi jacfarin can moxamed bni jacfar bn can moxamed bni jacfar bni zubayr can curwata can caaishata ana الnabiya salى اllahu عalayh ali wasalama qaal nebigu salى اllahu عalayh ali wasalam waxa uu yidhi man maata qofkii dhinto wacalayhi siyaamun iyadoo soon lagu leeyahay qofkii dhinto saama canhu weliyuhu weligiisa ayaa ka soomaya ayb weligiisa ayaa ka soomaya ayb axkaamta saddex qaybood waaye niyaabada iyo wakaalada marka laga hadlaayo saddex qaybood bay acmaashu u qaybsantaa camal badani oo maxdiya camal maali oo maxdi ah iyo camal badaniyun wa maaliyun ah camalku haddii uu yahay camal badani ah qiyaasku waxaa weeyaan inaan niyaabo iyo wakaalad uunan gelin camal adiga jirhkaaga laga rabo cidna naa'ibkaagama noqon karto ayb salaad lagaama tukan karo jihaad lagaama samay karo illa waa camal badani ah waay aduu camal badaniya noqdo waa adi unbaa adiga unbaa samaynayo hebelow ii sameey ajarkiina aan helo ma ma jirta acmaasha badaniga ah cibaadada hadday cibaada maaliya ay tahayna hadday cibaada maaliya maxdo ay tahay sida zakada ama sadaqada oo kalena iyada waa laysaga wakiil noqon karaa waa laysaga naa'ib noqon karaa oo zakadaadii adiga kugu waajibta qof intaad u dhiibto orod iga soo bixi waa dhihi kartaa wakiil waa u samaysan kartaa ayb midda maaliga iyo badaniga iskugu wada jirta sida xajka oo kalena cinda cadam اlqudra iyo cinda daruura waa bannaan tahay walidaalika xaj اlkhayr iyo waa tan la sameeyo qofku haddaanu awoodaynin inuu xaj aado oo daabaddii uunan ku sugnaan karin qofuu kiraysanaya asaa u xajinaya inkastoo xajku uu yahay laakiin adoo awoodo ma lagaa yeelayo ayb soonku marka hadda waa cibaada badaniya waaye qiyaaskaasuu khilaafaya marka soonku waa cibaada badaniya xadiidkanna wuxuu leeyahay ninkii dhintay isagoo soon lagu leeyahay weligiisaa ka soomayo weligiisa ayaa ka soomayo walidaalika marka culimmadu way isku khilaafeen meeshaa marka imaam axmed iyo leyt ibnu sacad iyo abuu cubayd waxay yidhaahdeen soonka laga hadlaayo waa siyaamu nadri waa soonka nadarka amaa midka ramadaan qofka haddii uu ka tago oo uu cudurdaar dartii intuu uga tago isagoo weli gudin ou dhinto idcaam unbaa laga bixinayaa fidyo ee laga soomi maayo laakiin midka nadarka ah haabay dhahan li'annahu yushbihu dayna meydkana dayn waa laga gudaa nebiguna daynowbu ku shabahay soonka nadarka ah laakiin sowmu ramadaan isaga dayn laguma shabihin soo ma garanin waana madhabka ibnu cabbaas iyo caaisha labaduba ay ku tageen oo waxay dhihi jireen qofka haddii uu dhinto soonna lagu leeyahay idcaam ha laga sameey ha laga quudiyo soon ramadaan haddii uu nadar yahayna waxay dhihi jireen ha laga soomo ayb waana sida ibnuاlqayimna rajaxay axkaamuljanaa'izkana sheekh ilalbani uu ku rajaxo ayb waa sidaa taa iyadu marka waa kaasa oo madhabka imaam axmed iyo leyf iyo abu cubayd isagu sidaa weeyaan idcaamkana marka waxa ay leeyihiin waxay waajib ku tahay maalulmeyit meydka tarikada uu ka tegey waxaa laga samaynayaa waa laga isagaa maalkaasaa laga quudinayaa ibnu cabbaasna saas u jawaabi jiray alimaamu shaafici iyo imaam maalik iyo abu xaniifa iyagu waxay ku tageen meydka lagama soomo wax soon a laga samayn maayo oo lagama soomo inaan laga soomaynin ay marka tilmaameen ay ku tageen saddexdaa imaamna ayb xadiidkanna dabcan marka waxaa weeyaan maadaama uu saxiix yahay waa xuja qawiya oo isagu marka in lagu camal falaa ay tahay marka fatwada ibnu cabbaas iyo caaisha waxaa lagu xambaaray ay kala farqiyeen sowmu nadri iyo sowmu ramadaan waa tafriiq xasan ah soon ramadaan haddii lagu leeyahay laga soomi maayo idcaamaa laga samayna ee uu dhintay idcaamkana maalkiisaa laga dhiibayaa ama owliyadaa ku tabarucayso dadka yacnii warahadan ujeeda haddii uu yahay soon nadar ana deyntuu shabahaa waa laga soomayaa xadiidkanna sowmu nadri ayuu ku yimid sidaa marka aimadaa ay ku tageen waxaa kaloo xadiidkan iyadana sharax u baahan saama canhu weliyu hudaas weligiisaa ka soomaayo weli maxaa la yidhaahdaa weli waxaa la yidhi waa kullu qariibin qof kastoo qaraaba ama waxa dhaxlo ama yaanu wax dhaxlin wa qiila waxaa la yidhi alweliyu huwa alwaarid waa midka wax dhaxlaaya bis khaasatan wa qiila casabatuhu nin kastoo wax dhaxla maahane casabada waayaa casabada madhabka waxaana ugu raajixnimo badan ibnu xajar uu rajaxay tan hore kullu qariib in loo jeedo sidaasaa xoog badan madhabka labaadna oo in la yidhaaho waa alwaarifu khaasatan waa dhowdah waa madhab isaguna qariibu hodhow amaa madhab الثaalid oo la yidhaah casabo waayo in la dhaho waa laga xoog badan yahay maxaa yeelay gabar baa waxay tihi aabbahay hooyaday soo nadaraa lagu leeyahay maka soomaa nebigu waa wuxuu amray ama ma ka gudaa nadarkaa lagu leeyahay nebigu waa kii amray oo ka gudiyey weligaa marka waxay isku khilaafeen marka weliga keliya miyaa ka soomi kara mase ajnebi iyadana waa mas'alo kala oo haddii nin ajnebi oo iska saaxiibkiisaoo kale uu ka soomo ma ka gudmaa mase laabudda inuu weliga ka soomo bacdu ahlilcilmi waxay u leexdeen ay u iisheen weliga keliya inuu ka soomi karo waxayna dhaheen maadaama mas'aladan ay tahay mas'alo qaacidadii guud laga soo reebay waa tawqiifi sideeda in loogu joogo saasay marka dhaheen ibnu xajarna waa istixsaansaday ayb amaa alimaamu albukhaari isagu wuxuu maray maslag ah cid allaale ciddii ka soonto oo isaga yacnii markaa u niyeysato inay ka gudmayso oo ay uga gudmayso abuayib itabari iyana saasay u xoojiyeen waxayna uga qiyaas qaateen deynta soonka nadarka soo lama dhihin waa daynuu shabbahaa ee dayn haddii nin ajnebiya uu ka bixiyo xataa waa ka gudmaya soomaha meyd dhintay haddii nin ajnebiya oo ninkaa dayntii lagu lahaa anaa bixiyey waa ka gudmaysaa beri buu noqonaya dimadiisu beri bay noqonay kanna sidoo kale waa isaguna dimadiisu beri bay ku noqonay waana qiyaas saxiix maadaama markii horeba soonkan soon nadar ah waayo la yidhi oo dayn buu shabbahaa oo nadarku maadaama uu dayn yahay dayntu ajnebi waa bixin jiray tanna ajnabi waa gudi karaa marka ayb xadiidkan marka qaala abu daawuud hada fi اnadri abu daawuud waxa uu yidhi hada kan xadiidkan yani xukunkaani fi اnadri nadarka ayuu ahaaday wa huwa qowl axmed bni xambal weeyaanna kaas qala xadaثna mxamed bnu kaثiir qaala akhbarana sufyaan can abi xasiin can saciid bni jubayri can ibni cabaasin qaal idaa marida الrajulu qofku haddii uu dhinto haddii uu jirado fii ramadaana ramadaan uma maata uu dhinto walam yasum ounanna soomin uطcima canhu waa laga quudinayaa walam yakun calayhi qadaaءun qallana korkiisu ma ahaanayso wain kaana calayhi nadrun nadar hadduu korkiisa yahayna qadaa canhu weliyuhu weligiisaa ka gudaaya marka weliga waxaa loo sheegay kownuhu aqlab waxaa ah dadka owliyadooda wax ka sameeyo wax ka gudo wax ka bixiyo sida haalibka ah ayb marka waa xugun haalibi ah maahane ma ahan xugun oo hadda markaa khaas oo weliga la yahay ayb fatwadan marka ibnu cabbaas iyo xadiidka fahamkiisa marka laysu keeno taasaa ka soo baxaysa ibnulqayimna iclaamu lmuwaqiciinka aad buu masaladan ugaga hadlay baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan alsawmu soonka fi safari safarka dhexdiisa lagu soomaayo ayb asawmu fi safar yacnii waxaa weeyaan mama sidaasaa fadli badan mase in la afuraa fadli badan mise waa isku mid taas waa marka halkan baabaynaya ayb oo inuu u bannaan yahay afurka allah sheegay oo ilaahi subxaanaه wa tacaala wuxuu yidhi faman kaana minkum mariiضa aw calىa safari faciddaة min أyaami أkhar maalmo kale maadaama marka musaafirka sidaa la yidhi laakiin ou afuri karo soonkiisa ka waran marka hadduu soomo ayb xukunkaasuu marka halkan uga hadlaa qaala xadaثna sulaymaan bnu xarbin wahuwa abu أyuub alwaashixiyu wamusadad qaala xadaثna xamaad kee waay xamaadkan hadda ibnu salm ku waafaqsantihin ibnu salm xamaad ibnu salma miya mase xamaad ibnu zayd ninkaan muxuu u yahay ibnu zayd hadduu yahay musaded yaa mayma sheegin taas annaka laakiin sulaymaan ibnu xarbin aan sheegnay sulaymaan ibnu xarbin haddii uu dhaho xamaad waa ibnu zayd xamaadka kale markuu mubham ka yahay ibnu salama badanaa yaa na soo mara ya muusa bnu ismaaciil abu salamata tabuudakiyu can hishaam bni curwa can abiihi can caaishata ana xamsata alaslamiya sa'la الnabiya salى اllahu alayh ali wasalam nebiguu su-aalay xamsa faqaala waxau yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow inii rajulun usrid asridu sawma innii rajulun nin ayaan ahay asridu sawma soonka xidhiiriyo afa asuumu fi safari safarka dhexdiisa ma ku soomaa buu yidhi yacnii nin soom badan baan ahayoo soon sunnaa iyo mid waajibaba sooma ka waajibkaa dabcan sooma qaala waxa uu yidhi sum in shi'ta haddaad doonto soon wa afdir in shi'ta haddaad doontana afur xadiidkan marka wuxuu deliil u yahay calaa jawaazi alfitri afurku inuu bannaan yahay wa calaa jawaazi yacnii soonkuna inuu bannaan yahay wuxuu xadiidku sidoo kale radinayaa qolada iyagu dhahayso ninka safarka ku soomaayo kama gudmaayo soon sida cumar iyo abu hurayre iyo ibnu cabbaas laga wariyey ninku isagoo musaafira hadduu soomo qallaa laga rabaa bay dhihi jireen saxaabadaas ibnu cumar isaga waxaa laga wariyey inuu yidhi man saama fi safari qadaa fi lfitri ninkii safarka ku sooma hadhow waa qallaynayaa saa inuu dhihi jiray laakiin xadiidkan baa xujo ku ah xadiidku marka wuxuu tilmaamayaa sunnadu hadday timaadana laa yultafatu ilaa qowli axadin culimmadu waxay isku khilaafeen marka yaa fadli badan ayb afurka miyaa fadli badan mase soonka ayb sida xoogga badanna waxaa weeyaan ninkii awoodo oo aan soonka ku dhiboonaynin oon ku dhibaatoonaynin inuu soomaa u fiican ayb ninkii ku dhibaatoonayana waxaa u fadli badan inuu afuro afurkaa u fadli badan ayb marka walidaalika imaamu shaafici isaga wuxuu yidhi waa isku miduu yidhi maadaama ikhtiyaar la siiyey waa isku mid ilaa inay imaaddo wax dabcan yacnii qariino iyo wax lamida uun hadda tanoo kale qudre iyo cadamulqudre iyo kale iyo saa in lagu kala ayb oo qofka isagoo ku dhibtoonaya hadduu soomo laysa min albiri asiyaamu fi safaraa qabanayso fidrigaa fadli badan laakiin hadduuna ku dhibtoonaynin waxaa fadli badan soonka anas walidaalika wuxuu yidhi axaadiidtaas markuu nebigu dhahayey annaga wuxuu yidhi safarkeennu wuxuu ahaa gaajo kulayl badan iyo gaajo badanaa jirtay buu yidhi ama al'aan laakiin hadda qofku asoo dheragsan buu safrayaa asoo dheragsanna waa degaa buu yidhi uu degayaa walidaalika waa soo waa soomayaa buu yidhi aniga fahamkaas marka anasa yani xadiidka loo fahmay ayb qaala xadaanaa cabdullaahi bn muxamedin innufayliyu laakiin waxaa shardi ah nacayb oo ruksada nacaayo haddii uu u soomaayo markaas khatar waxaa laga yaaba inuu gala man ragiba can sunnatii falaysa minii ruksada inaad nacda adiga ma ah qaala xadaanaa cabdullaahi bn muxamedin innufayliyu qaala xadaanaa moxamed bn cabdilmajiid almadaniyu qala samictu xamزة bna muxamed bni xamزة aslamiyi yadkuru ana abaahu ahbarahu can jaddihi qaala qultu yaa rasuul اllah rasuulka ilaahayo inii anigu saaxibu dahrin gaadiid nin leh ayaan ahay ayb ucaalijuhu isagaas ayaan yani ka shaqaystaa ayb on ka shaqeeyaa usaafiru calayhi korkiisaan ku safraa wa ukriihi waan kireeyaa gaadiid nin lahaan ahay gaadiidkaasaan kiraystaa waan ku shaqaystaa isagaan ku socdaa wainahu rubamaa saadafanii inuu ihaleelo ayaa la arkaa haada shahr bishaan haada shahru bishan yacnii ramadaana buu ujeedaaye wa ana aniga oo ajidu lquwata awood helaayo iyo xoog wa ana aniguna shaabun baan ahay nin dhallinyaro faajidu bian asuuma yaa rasuula allah ahwanu calaya min an u'akhirahu fayakuunu daynaa faajidu waxaan helayaa bian asuuma inaan sooma yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ahwanu calaya inay igaga fududdahay korkayga ku fududdahay min an u'akhirahu inaan dib dhigo fayakuunu ou ahaado markaa daynan inuu ahaado dayn ou korkayga ku ahaado yaa rasuul allah ayb acdama liajrii aw ufdiru ayb acdama liajrii sidaa miya ajrigayga u weynin badan ow ufdiru mise waan afuraa qaala waxa uu yidhi aya daalika shi'ta yaa xamsatu aya daalika kaagaas kii ahoo shi'ta aad doonta yaa xamsatu ay fafcal ifcal yeel aya daalika shi'ta kaad doonta yaa xamsatu hadaad doonto afar hadaad doontana soon qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa abu cawaana can mansuurin can mujaahidin can daawuus can ibni cabaasin qaal kharaja الnabiyu salى اllahu عalayh ali wasalam nebigu wuxuu ka baxay min almadiinati madiina ilaa makata ayuu aaday xataa balaga cusfaana ilaa uu ka gaaro meel makii madiine udhaxaysa uma dacaa biinaa'in weel buu u yeertay farafacahu ilaa fiihi afkiisuu ugu kor qaaday liyuriyahu الnaasa si uu dadka u tuso wadalika fii ramadaana bay ahayd fakaana bnu cabaasin ibnu cabaas wuxuu ahaa yaquulu inuu dhahayo qad saama الnabiyu salى اllahu عalayh ali wasalam nebiga waa soomay waafdara waa afuray faman shaaa saama waman shaaa afdara ninkii doono waa soomayo ha soomo ninkii doonana ha afuro xadiidkan wuxuu deliilu yahay mas'alo kale mas'aladaa waxay tahay qofka inuu afuraa inay u bannaan tahay walow nawa siyaama min alleyli xalay asagoo soon soo niyeystay xalay wuxuu niyeystay inuu soomo safarowna ku jiraa maalinkii inuu iska dhaafo soonkii ka baxo oo iska afuro waa leeyahay xadiidkan taasuu tusaa jumhuuru ahlilcilmina inay bannaan tahay bay ku tageen qofku marka uu safarka ku jiro inuu soomana uu xalay niyeystay waa iska furi karaa maanta ayb waa marka ay yacnii wahuwa fi safar isagoo safarkii ku jiro ahnaa'a nahaar inuu furi karo waa qowluljumhuur masaladan ka hadlaynana waa hada fiima low nawa sawma fi safar waa haddii uu soonkii ku niyooday isagoo musaafir ah amaa laakiin isagoo muqiima hadduu xalay soon niyeystay ee maanta uu safray xalay soon buu niyeystay inuu muqiim yahaana ka go'nayd duhurkii markii la gaaray ama galabtii oo kale is yidhi warniyo iska safar bax sidaadaba safar aad marka maalinkaas yacni ma afuri karaa marka ma iska afuri karaa bacdu ahlilcilmi marka waay jumhuuru ahlilcilmi waxay yidhaahdeen ma afuri karo maalinkaas waa dhammaystiraa markuu safarka gudagalo waxuu raba ha yeela hadhow soon iyo afurba imaam axmed iyo isxaaq ibnu raahaweyhi iyagu waxay ku tageen inay u bannaan tahay inuu iska afuro isagoo xalay muqiiminimo ku soo niyeystay soon maanta afuri karaa hadduu soomo hadduu yacni safar uu safro musani oo a'immada shaaficiyada ka midana qowlkaas axmed iyo u doortay isaga ayb laakiin deliil cajiib lo ayuu la yimid oo waxaa deliil u ah buu yidhi xadiidkan nam waxaa la yidhi xadiidkan deliil uma noqon karo mas'aladaas sababtoo ah bayna bayna madiina wa cusfaan wax badan baa u dhexeeya yani xadiidkan wuxuu deliil noqon lahaa haddii nebigu intuu madiine ka soo xirtay soonka ee kadib uu soo baxay galbihii iyo meelahaasoo kale marka uu biyahan iska cabay saxay ahaa lahayd laakiin sidaan hadda ma ahan suuradan maxaa yeelay cusfaan carafo agteeda makay u dhowdahay suurtagal ma aha marka inuu saakay madiine ka soo dhaqaajiyey cusfaan isagoo joogana weli aynan qorraxda u dhicinoo soonkii uu iska buriyey markaas oo soonkii uu ka afuray suurtagal ma aha ee xadiidkan macnihiisu waxaa weeyaan nebigu maalmo ayuu jidka ku soo soomay mar dhexe unbuu cusfaan ku afuray marka marka nebigu calayhi salaatu wasalaam markan uu afuraayo kaana fii safarin niyadiisuna waxay ahayd wahuwa fi safar isoo ku jiro ee niyadiisu ma ahan inuu soonkan madiine ka soo niyeystay soonkan madiine inta laga soo niyeysto cusfaan inuu ku furo hal maalin macquul ma aha ma garta masaladan marka deliilku musani xadiidkan deliil uma noqon kara deliilku waa ku diideen marka ayb laakiin mas'alada sideeda waxaa ku tegey a'imo badan ayb imaam axmed iyo isxaaq waxaana loo xujaysanayaa xadiidka imaan doono xadiid abi basra ayb iyo anas ibnu maalik iyo ayaa deliil u noqonayo baabka soo socdo yaad ku arki doontaa deliilkiisa oo anas baa intuu basro isagoo joogo ayuu safar wuxuu bilaabay galab camal wakhti galab ay tahay waana soomana intaas waa iska furay sooma soo weliba basro joogo afuray waana baxay ayb markii la yidhi sidaan sunnadii nebiga mi ahaa buu yidhi waa sunnadii marka imaam axmed aahaartaas ayay ka qaateen ayb baabka soo socdoona ku ima baababka soo baabab dambeu noogu imaan doonaa in sha allahu tacala qaala xadaana axmed bnu saalix wawahb bnu bayaan ayb almacnaaq ay almacnى waaxidu qaala xadaana bn wahbin qaala xadaanii mucaawiyaةu can rabicata bni yaiidi can rabicata bni yaziida anahu xadaahu qaala xadaana axmed bnu yunus qaala xadaana zaa'daة can xumaydin can xumaydin الطawiil can anasin qaal saafarnaa maca rasuuli اlahi sal ا slm nebigaan la safarnay fii ramadaana fasaama bacdunaa qaarkeen waa soomeen waafdara bacdunaa qaarkeenna way afreen falam yacib isaa'imu kii soomay ma uunan ceebaynin cala almufdiri kii afuray walalmufdiru midkii afurayna ma ceebaynin cala saa'imi midkii soomay labadu marka inay bannaan taha laga qaadanaya waa xuja marka madhabu shaafici buu xujo u yahay qaala xadaana axmed bnu saalix wawhab bnu bayaan almacnaa qaala xadaana bnu wahbin qaala xadaanii mucaawiyatu can rabicata bni yaziida annahu xadaahu can qasacata qaal ataytu abaa saciidin اlkhudriya ayaan u imid wahuwa yufti الnaasa isagoo dadku u fadwoonaayo wahum iyaguna makhuurun calayhi ay korkiisa ku badan yihiin labaasi ayay u soo aroortay wahum makhuurun calayhina waa soo aroortay waa riwaayada muslimna saasna wahum makhuurun calayhi waa riwaayat muslim ay kaiiruuna calayhi korkiisa ay ku badan yihiin ayb nusaqa abu daawuudkana waxay u badan yihiin wa hum mukibbuuna calayhi mukibbuuna iyagoo markaa kuwo ku dul dhacay ah calayhi korkiisa yani isagoo ku dul xoonsan isagoo korkiisa ku dul dhacay a isku macno macnuhu waxba kuma kala bedelna mukibbuuna calayhi saasaa nusaqa u badan abu daawuud bacdi nusaqna makhuurun calayhi buu dhahay fantadartu waxaan sugtay buu yidhi khalwatahu goonidiisa yani intay dadku ka kala fowdaadaan oo keligiis oo noqdaan sugtay waxaa laga qaadanaa marka saxaabadu inay aad saxaabadu yani inay fadwoon jireen laga faa'iidaysan jiray oo ummad fara badan markaa ay wax u faa'iiday jireen oo dadkuna ay xaqooda ay fahmsanaayeen cilmigana iyaga laga qaadan jiray intii xaalku oo sidaas ahaana dadku khayr iyo barakay ku jireen fantadartu waxaan sugtay khalwatahu kelinimadiisaan sugtay falamaa khalaa markuu gooni noqday keligii sa'altuhu waan su'aalay can siyaami ramadaana baan su'aalay ramadaanka soonkiisa fi safari lagu soomo aadaabta iyadana saan howl kale uu ku dhex jiray waa u sugay keligii marka uu noqdo weydiistay hadda dadka dalabatulcilmiga laftirkooda xabad aadaab lama haayaan ayb saasaa la dhihi karaa xaqiiqatan qofka waxaad arkaysaa maalan nin sheekhaa waxbuu wadaa ama qofbuu u jawaabaa maalan mid kalaa iyadoo qofkii oo warkii wato ama warkii loo wadaa mid kale shab soo dhahaya ayb markaasuu warka ku soo tuuranaa mid kalena geeska aanu ka hadlaa suuqa lama rabo suuqii halkaa inay kala duwanaadaan xataa waxaase dadka caqliga leh ama akhyaarta ma suubiyaan iska kor hadalka iska kor hadalka aan iska dhaafna iska kor hadalka dabciga noo noqday oo duruufahan duruufahan dalku haystaa ay keenayso ile ummadaha kale saan maba ahan qofku waa iska sugana waa degan yahay ummadahan laakiin annaga xoogaa aad cajaladaa zaa'id noogu badan fudaydka wax jir haddii darsigu uu soo daaha xataa dadka kuudkuudsi iyo yacnii leesh ma fahmaysid yani qaabkaas oo kale hadaab uma uma aan dersigu saas qofku hadduu xaajo iyo dan leeyahay waa iskaga tegaa dersiga dhib ma leh qof kalou ka qaadana qof kalou ka faa'iidaysanaa ayb laakiin maanta dhan in lagu rafto yacnii qof sidaas ma ahan xalqadu kolley saas ma ahan dadkii horena ma yeeli jirin saas ayb xoogaa marka aadaabtii in la laazimo lagu dadaalo haddaanan annaga samaynin yacni dadka kale inaan ka sugnaa ma aha dadku waa dacwada waxa wado waa un inteennan inteennan haddii marka naga halaawdo qaabka iyo tarbiyadu shiddo ayb falamaa khalaa sa'altuhu markuu gooni noqdaan su'aalay can siyaami ramadaana baan su'aalay fi safari safarka dhexdiisa lagu soomo faqaala wuxuu yidhi kharajnaa maca rasuuli illaahi sala allahu calayh waali wasalam nebiga ayaan la baxnay fii ramadaana ramadaan caama alfatxi sanadkii maka yacni furashadii mako fa kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu ahaa yasuumu inuu soomaayo wanasuumu annaguna inaan soomayno xataa balaqa intuu ka gaaro manzilan manzil meel la dego oo min almanaasili ka mid ah soo mu jeed marka riwaayadii hore yani soonku waa soo socday ee maalintan uu afuraayey maalin safarkii ku dhex jirtay ahayd fa qaala waxa uu yidhi innakum idinku qad danowtum waxaad u dhowaateen min caduwikum cadowgiinna waalfitru fa afurkaana aqwaa lakum idiin xoog badan yacnii cadowgii baad u soo dhowaateen afurkii baadna ayaa idiin karti kartida iyo xoogga afurkaa idinkugu badan iska afura waaye macnaha cilladan marka culimmada qaarkood sidii casharkii horeba aan ku sheegnay yacnii qofku isagoon musaafir ahaynoo xadar joogo waa cilladan waa loo afuri karaa qofkii maalan isagoon musaafirayn magaaladii dhexdeedii hadduu ka dagaalamayo cadow kula dagaalamayo kale oo dadkii muslimiinta marka cadowga uu gudaha ugu jiro iyaguna aysan haswo oo hadda musaafir loo safar loogu baxay aanay ahayn way bannaan tahay in lagu afuro waana midda ibnu taymiya uu fadwooday ibnulqayimna sidoo kale uu xoojiyey fuqaha badanna ay jawaabeen fuqaha fara badanna ay jawaabeen sidaa weeyaan marka arrintan maaha maadaama nebigu cillo uu uga dhigay innakum qad danowtum min caduwikum waalfitru aqwaa lakum maslaxada jihaadka iyo maslaxada soonka maslaxada jihaadkaa weyn saasuu ibnulqayim yidhi maxaa yeelay maslaxada soonku qofka keligii unbay ku waa laazim waa maslaxa laazima qaasira amaa maslaxada jihaadku waa maslaxa mutacadiya waa maslaxa gudbayso tallaabayso marka dadku inay u firfircoonaadaan cadowgaasna iska aysay uga guulaystaan falankeed qabtaan waxay u keenaysaa maslaxa aad u fara badan waayo zaadulmacaadka saasuu leeyahay waana sidii ibnu taymiyana uu fadwooday ciidanka hortiisuu ku cabay biyaha markaa wuxuu yidhi faasbaxnaa waanu waa bariisannay mina asaa'imu wa mina almufdiru inagoo uu naga mid yahay mid sooman iyo mid afuran qaala waxa uu yidhi uma sirnaa waa soconnay fanasalnaa manzilan faqaala waxa uu yidhi innakum tusabbixuuna caduwakum cadowgiinnii baad ku subaxaysanaysaan waalfidru aqwaa lakum afurkii baana idiin xoog badan faafdiruu afura fa kaanad waxay noqotay markaan dambe casiimatan go'aan mid rasuulilaahi ka soo baxay sala allahu calayh ali wasalam yacnii waajib bay noqotay ruqso ma ah ma noqonin markaan dambe oo markaa rasuulka in la qaataa waajibou noqday ayb oo cid markaa ka tegi kartay ma aynan jirin ayb qaala abuu saciid uma laqad ra'aytunii waan is arkaya asuumu maca anebiy nebigaanoo la sooman sala allahu calayh ali wasalam qabla daalika taas ka hor iyo bacda daalika taa kadib baabu ikhtiyaari alfitri afurka doorashada la doortay caddayntiisa uu u baab yahay qolada dhehaysa marka in la musaafirku inuu afura u fadli badan adiladoodii qaala xadaanaa abulwaliid aطayaalisiyu qaala xadaanaa shucbatu can moxamed bni cabdiraxmaan yacni bni sacd bni zuraara can moxamed bni camr bni xasan can jaabir bni cabdillaahi anna rasuula اllahi sala اllahu alayh ali wasalam nebiga ra'aa rajulan nin buu arkay yudallalu la harinayo yudallalu la harinayo la hoosinayo calayhi korkiisa wاzixaamu zaxmaddana ciriirigana calayhi korkiisa uu yahay faqaala waxa uu yidhi nebigu sal اllahu alayh ali wasalam laysa min albiri siyaamu fi safar ninkan maxaa ku dhacay baa layidhi waa sooman yahay oo dhibaatadan soonkii miyaa ka keenay safarna maku jiraa haa laysa min albiri khayrka ka mid ma ahan asiyaamu soom fi safari lagu soomo safarka dhexdiisa xadiidkan marka waxaa lagu xambaarayaa ninkii ku daciifaayo afurka ayaa u fadli badan taasuu tusaanaa ninka ku daciifaayo soonka inuu afuraa u fadli badan waana sida uu bukhaari u fahmay xadiidkan xadiidkan marka sabab uu lahaa sababkuna nin noocaa xadiidkaa sheegay yani laysa min albiri siyaamu fi safar sabab ayuu ku yimid wixii sababkaas oo kale u ekaado waa lagu xambaaraa wixii aan ka duwanse xadiidkan markaa loo soo qaadan maayo bacd naas baa marka waxay dhaheen sow lama dhihin alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab ibnu daqiiq ilciid wuxuu yidhi waxaa in la kala farqiyo u baahan waxaa in la kala farqiyo u baahan umuum cumuumka caadiga ah oo si hab caamnimo u yimid iyo cumuumka sabab ku yimid laabudda an yufaraqa bayna alcumuum ee cumuumnimadiisa ku yimid iyo wa bayna dalaalati sabab dalaalatu sabab tanoo kale waxaa la yidhaahdaa dalaalatu sabab sababtaa xugun tusayso ee maaha in sababtii lagu khasisaayo maaha qaacidada alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab waxay leedaha waxaa weeyaan macnaheedu shaygii hadduu sabab ku yimaado sababtaas keliya ama qofkaas keliya umbaa lagu koobaa bay diideen laakiin sababtu dalaalo waa yeelan kartaa dalaaladeedu cumuumna waa noqon kartaa say u noqoneen xadiidkan waxaa la leeyahay ninkii nebigu uu sidaan ka yidhi keliya laguma gaaryeelayo nin allaale ninkii macnihiisoo kale yeesho caamuu ku yahay marka laabudda an yufaraqa bayna dalaalati sabab waalcumuum alcaadiy iyo cumuumka caadiga in la kala sooco waa axkaamulaxkaamka saasuu leeyahay ibnu daqiiq ilciid markaa looma deliishan karo marka alcibratu bicumuumi lafdi qaacidadii qofaan fahmino noqona qofkaan am marka laysa min albiri siyaamu fi safar ka mid maaha biriga iyo khayrka سفرka dhexdiisoo lagu soomo qاaلa xadaثna شhaybان بن فaروuq qاaلa xadaثna أbو هiلاal الrاaصiبي qاaلa xadaثna أbو سawاadة الquشhayrي عن أنس بن مالك رaجuل min بني cabdاللahi بن كacb إkhوaة بني quشhayr ahاa qaala waxau yidhi waa nin kaloo أنس بن maaliك ku magaca oo صaxaabi isagan ah halkan xadiiث bis buu leeyahay أنس بن maaliguna ku magac yahay ogowda rajuل min bني cabdاللahi بn كacb بn cabdاللahi بن كacb إkhوaةi bني qushayr qaala waxa uu yidhi aaarat alaynaa khaylun agaarat calaynaa waxaana soo weerartay khaylun fardo lirasuuliلlahi salى الlahu عalيه alي waslm nebiga u sugnaatay faاntahaytu waan gaaray oo qaala wuxuu yidhi faاndalqtu waan tegey ilaa rasuulilah baan u tegey salى الlahu عalيه alي waslm wahuwa yakul isagoo cunayo faqaala waxa uu yidhi ijlis fariiso faasib min طacaamina haada cuntadeena wax ka asiibo wax ka cun faqultu waxaan yidhi buu yidhi innii saa'imun anu waa soomanaya qaala wuxuu yidhi ijlis fariiso uxadidka aan kuu sheegay xadiid aan kuu sheegay uxadidka kuu sheegay can isalaati salaaddii wa can isiyaami ina allaha tacaala alla wadaca shatra asalaati salaadda barkeed ayuu dejiyey riday ow nisfa asalaati ama salaadda nuskeed ayuu riday assalaah baa la yidhi waxaana loo jeedaa midda rubaaciyada jasman ilaa midda maqhribna lama yareeyo subaxna walow laba aha lama yareeyo jasman marka salaadda la sheegaa waa tee waa rubaaciyada waasawma iyo soonkii can ilmusaafiri buu ka dejiyey musaafirka ayb alla subxaanahu wa tacaala salaadda barkeeda ama nuskeeda iyo soonkii buu musaafirkii ka dejiyey wa can ilmurdici wa can ilmurdici haweenaydii markaa nuujinayni nuujinaysay aw ilxubla ama middii uurka lahaydna waa ka dejiyey midda uur kale iyo midda nuujinaysa waxa laga dejiyey maxay noqonaya salaadda maa laga dejiyey mase soonka soonka keliya suurtagal maaha in salaad laga dejiyo sababtoo salaadda safar unbaa gaabiyo qof kaloo salaad gaabiyaa ma jiro safar iyo khowf allahuma haddii lagu daro amaa laakiin murdic iyo xaamil salaad ma gaabinayaan iyagu dabcan waxaa la sheegayaa waxay tahay marka waa soonka iyaga waxa xuseeya wallaahi waan ku dhaartay laqad qaalahumaa jamiican laqad qaalahumaa wuu yidhi jamiican iyagoo wada jiro ow axadahumaa buu yidhi soonkii iyo salaaddii qaala markaa wuxuu yidhi fatalahafat nafsii nafsaddaydii waxay ka murugootay way murugootay allaa akuuna inaanan ahaanin akaltu inaanan allaa akuuna inaanan ahaanin akaltu inaan cunay min dacaami rasuulilah sal ll slam rasuulka cuntadiisa yacnii inaan mid rasuulka cuntadiisa cunay aanan ahayn ayaan aad uga murugooday maxaa rasuulka cuntadiisa u cuni weysaan isidhi ayb marka ninka musaafirka xadiidku wuxuu daliilu yahay in laga dejiyey soonkii binaan calaa daalika marka baabka iyo tarjamadu ay xadiidku iswaafaqayaan ikhtiyaaru lfitri mar waa laga dejiyey haddii la yidhi waa afuri karaa afurkiibuu dooran karaa waxaa kaloo xadiidkan uu daliil u yahay dalaaladiisa hadda ka horna waa na soo martay almurdicu waalxubla naagta uur kale iyo midda nuujinayso in qalla laga rabo ayuu xadiidkan tusaa maxaa yeelay ninka musaafirka ee iyada lagu shabbahay wuu qalleeyaa soonka soo maha iyaguna marka waa inay qalleeyaan marka maadaama hal meel labadooda lagu wada sheegay haddii kale wa cani ilmurdici aw ilxubla waa macno beeley waana midda abuu cubayd alqaasim ibnu sallaam uu yidhi qolada qallada arkayso xadiidkaanay deliishatay marka xadiid mafhuumkiisa iyo manduuq saxaabi kee la hormarinaana mafhuum xadiiaa hormar xadiid nebi baa waxaan mafhuumkiisu ou yahay mogta baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii man ikhtaara asiyaama soonka qofkii doortay qoladii kale waa marka iy soonkaa fadli badan kuu dhahayy qaala xadaanaa mu'ml bnu اlfadl qaala xadaana اlwaliid qaala xadaanaa saciid bnu cabdاlcaزiiz qaala xadaanii ismaaciil bnu cubaydillaahi qaala xadaatnii umu dardaa can abi dardaa qaala umu dardaadan waa umu dardaa asuqraa wasmuhaa hujayma magaceeda hujayma la yidhaahdaa midda weyn nebigayba ka warisaa iyada waa saxaabiyad middan middan yarna waa taabiciyad can abi dardaa qaala kharajnaa maca rasuuli illaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigaan la baxnay fii bacdi ghasawaatihi duullaamadiisii qaar ka mida fii xarin shadiidin kulayl daran xataa ina axadanaa midkeen layadacu yaddahu gacantiisa ayuu saaraya calaa ra'sihi madaxiisa kulayl darti aw kafahu ama calaa cashiisa oo calaa ra'sihi saaraya min shiddati alxarri kulaylka darnaantiisa maa fiinaa saa'imun maa fiinaa nagama mid ahayn saa'imun ku sooman ilaa rasuulullahi sala allahu calayh waali wasalam nebiga ma ahna iyo cabdullaahi bnu rawaaxa nebiga iyo cabdullaahi bnu rawaaxa maaha inta kale waa afurnaayeen dabcan iyagu markaa de dabcan waa awoodeen shiddo ma dareemaynin xadiidkan bukhaariiyo muslimba way soo saareen xaafidkuna wuxuu yidhi xadiidku wuxuu deliil u yahay alaa karaahiyata fi sawmi fi safar liman qawiya calayhi qofkii awood u leh inaan loo karaahaysanaynin mashaqo daranna aanay ku dhacaynin xadiidkan waxaa kaloo riwaayada muslim ay leedahay fii shahri ramadaana riwaayada muslim waxay ku daraysaa fii shahri ramadaana ayay ku daray hadday shahri ramadaan tahay fii bacdi ghasawaatihina la yidhi ishkaal marka waxaa soo baxaaya nebiga laba qaswo unbuu uu soon galay ramadaan laba qaswo unbuu nebigu galay qaswatu badrin iyo qaswatu lfatxi fatxu maka jasman fatxu maka cabdullah bnu rawaax maba noolayna ilaa mu'tow ku dhintay mu'ta qaswatu mu'tow ku dhintay mu'tana waxay ahayd qabla alfatxi halkanna waxaa laleeyahay cabdullahi bnu rawaaxaa soomanayba marka ma dhici karta ghaswatu badrinna ma noqon karto waxaynan ku noqon karin ayuu leeyahay abudardaa nebiga lama bixin taas haswadaa lama uunan bixin abudardaa marka waa in si kale ishkaalka in marka waxaa weeyaan waa qaa'im ama soonkan soon farada marka aan ahayn ama haddii shahri ramadaan la yidhaahdo si uun markaa tawjiihay u baahan tahay calaa kullin xaafidku ishkaalaadkaas uu soo arooriyey waana ka tegey wallah aclam waxaway marka hadda cilmi kugu dhaamo baa mar cilmi markaa nagu dhaamo un baan su-aalayna ayb laakiin xugun hadda aad u badan kuma xirno maxaa yeelay yacni xadiidka dalaaladiisu waa mar walba waa qaa'im ama ha ahaato saan ama yaynan noqonin waa qaa'im min dalaalada xadiidka qaala xadaanaa xaamid bnu yaxya qaala xadaanaa haashim bnu اlqaasim xa waxadaanaa cuqbat bnu mukram qaala xadaanaa abu qutayba almacnaa ay almacnaa waaxidu qaala xadaanaa cabdusamad bnu xabiib bni cabdillaahi اlasdiy qaala xadaanii xabiib bnu cabdillaahi qaala samictu sinaana bna salamata bni اlmuxabaq alhudaliy yuxadiثu can abiihi meeqa qof waay sanadkan cuqbat bnu mukaram abu qutayba cabdusamad ibni xabiib xabiib ibni cabdillaahi sinaan ibni salamata bni muxabiq can abiihi waa iska caadikan midna soo marayaa jiro casharkii hore oo sanadka abu daawuud iyo nebiga sagaal qofood u dhexaysa wuuna meelo dhowna waa noogu imaan doonaa sanad saasoo kale ah tiri sagaal qof baa abu daawuud iyo nebiga u dhexaysa waa sanad naazila markaas can abihi qaala qaala rasuulu اllaahi salى اllahu alayh ali wasalam man kaanat lahu xamuulatun man kaanat qofkay usugnaa oo qofkii ay u ahaatay lahu isaga ay u sugnaatay u ahaatay xamuulatun gaadiid xamuula bifatxi اlxaa waa loo dabdiyey waxaa kaloo loo dabdiyey bidammi اlxaa xumuulatun haddii xumuulatun la yidhaahdo ismun limaa yuxmalu cala daabati rarka waa rarka xumuula haddii la yidhahdo waa rarka xamuula haddii la yidhahdo waa daabadda wadaa la yidhahdo labadaa man kaanat lahu xamuulatun daabad qofkii ay u sugnaatay ya'wii ilaa shibacin nusakha oo dhan marka waxay dhigayaan ittafaqat الnusakhu cala اlyaai ya'wii bacdi nusakhna ta bay aniga ta buu ii dhigayaan laakiin cawaama wuxuu leeyahy moxamed cawaama ittafaqat الnusakhu nusakhii isaga nusakh badan buu ka taxqiijiyey kitaabka ya'wiidaas ya'wii marka haddii la yidhaahdo ya'wii kaasoo u dulmaayo ilaa shibacin meel oo barwaaqo aho markaa uu dhereg xaggeed u dulmaayo ninkii gaadiid haysto meel yacnii dhereg iyo wusci iyo yacnii raynrayn iyo barwaaqana u dunmaayo aadaayo yani culays iyo dhibaata aynan haysanin ta'wiina haddii la yidhaha ay daabatun falyasum ha sooma ramadaana ramadaan ha sooma xaytu adrakahu meeshuu ku soo gaaran meeshuu ku haleelo ha sooma marka xadiidkan wuxuu daliil u noqon lahaa in soonka uu fadli badan yahay maadaama nebigu uu leeyahy qofku hadduu awoodi karo ha soomo waayo macnaha xadiidkan laakiin waa daciif xadiidka ninkaa marka cabdusamad ibnu xabiib ayaa ku jiro macahi baa ku jiro iyo xabiib ibnu cabdillaahi laftirkiisa xabiib ibnu cabdillaahi alasdiy waa majhuul cabdusamadna war baa ku jiro qaala xadaanaa nasr bnu lmuhaajir qaala xadaanaa cabdusamad ibnu cabdilwaari ayb tii hore ma aan karo قال xdثna cabdالصمد بن xبيب qال xdثnيi أbي عن sinاn بن سلمة عن سلمة بن المحبق أmا عن سلمة بن المحبق labadaba waa loo dabdiy qaaل qاala رasuuل اللahi صلى الله عليه aلي وسلم maن أdركه رaمaضاaن رaمaضاaن qofkuu soo gaaro في السفر uu ku soo gaaro فذakra معناه يعني وكاaنت عindه لh xمولة تأوي إلى شhبع فlيصم رaمaضاaن حayث أdركه intaa buu sheegay xadiidkan isaguna waxaa ku jira cabdisamad iyo xabiib labadooda waa daciif baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan mataa goorma ayaa yufdiru oo afuraya almusaafiru musaafirka idaa kharaja markuu baxayo musaafirku haddii uu baxayo goormuu afurayaa afurkiisa goormuu bilaaba musaafirku marka uu salaadda gaabinayo ilaa uu magaalada ka baxo salaadda ma gaabin karo salaadda iyada shanigeeda horta saas waay markaad magaalada dhaafto guryihii magaaladii aad dhaafto iyaad salaaddii gaabinteeda bilaabi kartaa laakiin musaafir baan ahaa gurigaygaan joogaa hadda waa xirxirnahay salaaddii baan marka laba ragca duhur tukanaya waa jamcinaya waa gaabinaya ma dad badanaa sameeya saas mararka qaar dad waxaa dad markaa un wax aqhristo iyaa saas oo kale iyagoo yeelayaan arkeen saan aan markii la baxo un salaadda la gaabiya maxaa deliilu ohu kuleeyahay waxaa deliilua rasuulka calayh isalaatu wasalaam safar dartii isagoo madiine ugu gaabiya lama haayo dulxulayfa markuu gaaray ayuu bilaabi jiray waxay u gaabinaya marka deliilka yaa laga raba adaa lagaa raba asalkii baad adi ayaad ku taagan tahay asal waa inaad waxba gaabinin ilaa licaaridin safar soo maaha u keensa deliil marka adoo gurigaaga jooga inaad salaad gaabin karta waa lagaa yeela marka eerabooda hada waa lagu gaabi karaa eerboorku magaalada bannaankeeda u badan yahay waa darafkii magaalada u dhib male di agga lagu gaabi wuxuu leeyahay marka amaa soonka soonka isagu marka soonkii ma sidaasoo kale iyadana laabudda min mujaawasati اlbuyuut guryaha in la dhaafo miyaa qasaba mase adoo gurigaaga haddaad soo kacdo alaabtaada xirxiratay dharkii safarka aad gashay baabuurkii aad kortay waa iska cuni kartaa soonku ma ka duwan yahay salaadda mise waa isla mid baabkan taas ayuu ku saabsan yahay qال xdثna cubaydاللahi بن cmر هو الqwاarيiriي qال xadثnيi cabdاللahi بن يزيد xا وxadثna جaعفر بن مسافر qال xadثna cabdاللahi بن يحyى المعنى qال xadثnيi سacيid يعnي بن أbي أyوب وزاد جaعفر والlayث qال xadثnيi يزيد بن أbي xabيب أنa كuلayb بن duhلin الxضرمي أخبره عن عubayd qال جaعفر بن jabrin ayuu ku daray qال كنت mعa أbي bصرةa alhifaariy ayaan la socday saaxibi الnabiy sala اllahu calayh ali wasalam nebiga saaxibkiisa ahaa fii safiinatin doon ayaan kula socday min alfusطaaqi fusطaaq ayaanu ka baxnay fusطaaq xaggeeda fii ramadaana ramadaan dhexdiisayna ahayd fusطaaq haddii la yidhaha marka waxaa laga wadaa waa waa qaahirada hadda waagii hore waxaa jiri jiray fusطaaq weliba waxaa la yidhaha qaahiradii camar bin alcas oo dhisay waxaa la dhihi jiray yani fusطaaq waa masartii camar bin caas dhisay waa jaamicu masjidka camar bin caas meeshuu ku yaalla iyo xaafadahaas ayaa fustaad looga fustaadu misr qaahira iyada waxaa loogu magac daray oo dhisay faadimiyiintaa dhisaan ayaga qaahira marka la yidhahno waa jaamiculazharka iyo maa xawlahu meelahaas qaahira iyada qaahira marka dhismayeeda waxaa iska lahaa faadimiyiinta fustaadna waxay magaalay ahayd oo saxaabadaaba camireen camr ibnu اlcaas labadaas marka sidaasay kale qaahira marka badana kuwana marka yaa loo nisbeeya fustaadkuna waa qaahiradii hore oo markaa hadda waxo dhan qaahiray isku wada yihiin waa midii marka camr ibnu caas uu dhisay ee isagu markaa meeshii masaajidka iyo u ka dhisaa fustaad halkaa wey marka wuxuu leeyahay fii ramadaana farafaca ou kor noqday uma qaraba marka doontiibuu dabcan koray uma qaraba hadaa'ahu qadadiisiibuu soo dhowaystay qaala jacfarun fii xadiiihi jacfar xadiidkiisa wuxuu ku yidhi falam yujaawis ilbuyuuta guryihii ma dhaafin weli isagoo magaalada ku dhex jiro guryihii dhaafin ayuu soo dhowaystay xataa dacaa bisufrati ilaa uu sufriyaddii digsigii cuntada ku jirtay buu u yeertay qaala waxau yidhi iqtarib soo dhowow qultu waxaan idhi buu yidhi alasta tara albuyuut sow guryihii uma jeedin magaaladii baanba weliba annagaa baxnayba guryihiisoo ma aragtid qaala abuu basrata abuu basra waxa uu yidhi atargabu can sunnati rasuuli illaahi sala allahu calayh waali wasalam sunnada nebiga miyaad nacaysaa oo diidaysaa adiga qaala jacfarun jacfar waxa uu yidhi fii xadiidihi faakala wuu cunay marka waa iska cunay ayb xadiidkan marka maxaa laga qaadanaya marka in salaadda iyo soonku kala duwan yihiin jumhuur اculamaa waxaad moodaa laakiin fuqahada xadiidkan ma aynan qaadanin laabudda min mujaawasati اlbuyuud bay dhaheen ee dood fara badanna waa ka furantay sheekh ilalbani risaalow ka alifay xadiidkan jawaazu ifطaari الsaa'imi yani inda jawaazu ifطaari الsaa'imi cinda fiطrihi fii beytihi saas oo kale adu risaalo dheeroo macno ciwaan dheer leh ayuu ka alifay xadiidkan xadiidkau aad u takhriijiyey xadiidkuna waa saxiix xadiidku waa xadiid saxiixa aadayna ugu doodeen raggii shaaficiyada oo shaam degganaay ayaa aad marka shaqab fara badan iyo rabsho fara badan ku sameeyeen iyagoo aad u badan buu marka kula dooday mas'aladan kitaabkaasna ku allifay ayb mas'aladana isaga ayaa marka sawaabka kula ku leh maxaa yeeley xadiidkanna waa ku soo arooray koow laba saxaabi saxaabi kalena waa laga hayaa ficilka saxaabiga laga hayaa waxaa weeyaan anas ibnu maalik radia allaahu canhu ayb xaafid ibnu اlqayim wuxuu yidhi zaadulmacaadka wa kaana aلصaxaabatu xiina yunshi'uuna safara yufdiruuna min hayri min hayri ictibaari mujaawasati اlbuyuut saxaabada iyagoon fiirinin gurye ma la dhaafay mase lama dhaafin ayay wax cuni jireen wayujiizuuna wayukhbiruuna ana dalika sunnatahu wa hadyahu waxayna sheegi jireen nebiga sunnadiisa iyo hadyigiisu inay saa u ahaa uma dakara hada alxadiida buu sheegay markaa kadib buu wuxuu yidhi wa qaala moxamed bnu kacbin ataytu anasa bna maalikin baan u imid fii ramadaana iyadoy tahay wa huwa yuriidu safaran safarna uu doonayo waqad ruxilat lahu raaxilatuhu gaadiidkiisiina waa iyadoo loo raray waqad labisa hiyaaba safari dharkii safarkana waa gashtay fadacaa bidacaamin cuntou u yeertay faakala waa cunay faqultu lahu waxaan ku idhi sunnatun ay haadihi sunnatun tan sunna maya qaala sunnatun buu yidhi sunno weeyaan uma rakiba markaa kadib uu safar bilaabay laba saxaabi soo maaha marka ayb labadan saxaabina labadoodaba sunnada nebiga saas waayay dhaheen daara qudni isagu wuxuu yidhi faakala waqad taqaaraba guruubu shamsi riwaayadda daara qudni waxay ku dartay markaas anas oo wax cunaayo qorax dhici baaba dhowaaba ayb qorax dhiciyo dhow ayuu cunay oo wax cunay iyagaa marka diinta nooga aqoon badan fuqahada marka iyagu si kastoo yidhaahdaan fuqahadii dambe ama kuwii xataa iyagu taabiciintii atbaacu taabiciin mar haddii saxaabadii uu qowlkan laga hayo laa yutashadad qofkii marka sidaa yeelo haddii la arko isagoo markaa baabuurkiisii fuulay wax iska cunaayo ramadaan ay tahay gurigiisii ka baxay ma la dhahaayo war weli safar ma gelina joog ma lagu inkiri kara maadaama xadiidkan uu soo arooray haddii uu iska daayo meel dhex oo wax ku cunana laa ba'san ah sunno waayo marka ay iyagu leeyihiin waxay ka wadaan way bannaan tahay oo sharcii rasuulkay ka mid taha laga wadaa ee macnuhu maaha waxaa sunnada nebiga oo afdal ahba qofku inuu gurigiisa wax ku cuno afdal maahan sidaan inaynan ahayn waxaa ku tusaayo afurka dhan baad iska dayi kartaa soo maaha waa soomi kartaaba soo maaha dadka qaar baa waxay qaadanayaan sidan un in la yeelaa marka ayb yaan saa iyadana loo fahmay ayb axaadiidkan safarkan iska dhammaynaya baabu masiirati maa yufdaru fiihi baabu bayaani masiirati maa kii yacnii socodkiisa caddayntiisiiba u baab yahay yufdaru fiihi lagu afuraayo waxa lag safarka lagu afuraayo qadarkiisa in intee la eg fuqahadu badanaa waa xadeeyeen ilaa waxay ku xadeeyeen afartan iyo siddeed mayl taqriiban marka waa sagaashan kilomitr meelahaas ayb wixii intaa ah waa safar wixii ka yarna safar ma ahan bay dhaheen laakiin sharcigu fidriga ama afurku wuxuu ku xihay safaruu ku xihay safar ayaa lagu xihay safarkuna luqatan ma loo xadaynin xad oo luqa ah ma laha xad oo sharciyana ma laha oo aayad iyo xadiid ma jira safar intaas waa intaana ma ahan dhahayso shaygu marka haddii sharcigana xaqiiqo looga waayo luqadiina xaqiiqo looga waayo curfigaa loo celiyaa wixii curfiga safar ku abaa safar la dhahayaa wixii aan ku ahaynna safar ma aha qaala xadaanaa ciisa bnu xamaadin qaala ahbarana leyt yacni bna sacdin can yaziida bni abi xabiibin can abi اlkhayr can mansuurin اlkalbiy ana dixyata bna khaliifata kharaja min qaryatin ayuu ka baxay min dimashqa maratan mar ilaa qadri qaryati caqaba oo kale caqaba qaryadeeda wax la egoo kale u baxay min alfusdaad ay u jirto caqaba intay fusdaad u jirtoo kale ayuu isagu markaa qaryo intuu ka baxayuu aaday meel saasoo kale ah wadalika alaaatu amyaalin kaasina waa saddex mayl fii ramadaana ramadaan iyadoo ay tahay markaa uma inahu afdara waa afuray wa afdara macahu naasun dad baa la afuray wa kariha aakharuuna kuwo kalena way naceen an yufdiruu inay afuraan falamaa rajaca ilaa qaryatihi qaryadiisii markuu u soo laabtay qaala waxau yidhi wallahi baan ku dhaartee laqad ra'aytu lyowma maanta waxaan arkay amran arrin maa kuntu adunnu aanan ahayn inaan u malaynayo annii araahu inaan arkayo inna qowman qolo ayaa raqibuu can hadyi rasuulillahi sal l slam nebiga hadyigiisii bay nacayaan wa asxaabihi asxaabtiisa yaquulu daalika sidaabuu wuxuu dhahayaa liladiina saamuu kuwii soomay uma qaala cinda daalika meesha agteeda wuxuu yidhi allaahuma qbidnii ilayka ilaahu xaggaaga ii oofsa dadkii yacni waxaa weeyaan sunnadii waa ka tegayaan ilaahu iska ka ii oofsa xadiidkan marka saddex mayl baa loo afuraa waaqicatu cayn waa allahu aclam ayb waaqico dhacday waaye dabcan saddex mayl safarka ma saddex mayl markuu socday miyuu afarkii cunay bilaabay oo safarku intaa waa ka dheeraa mise safarkao dhan isugeyntiisa saddex mayl keliya ahayd yaa iyadu ixtimaal ku jiraan safarkao dhan miyuu saddex mayl mau ahaa mase isaga afurkiisii baa saddex mayl ku bilowday oo ku yimid allahu aclam saddex mayl maxay la eg tahay af xamar ka soo baxay lambar afar ma laakiin guryuhu haddii ay isku yacnii magaalada guryaheedu hadday si tiradii ka batay inay isku xigaan boqol maylba ha ahaateen ma la ictibaar markaasoo kale yacni safar lama ictibaarinayo taas waa la ogyahay haddana laakiin yacni iyada laftirkeeda qofku inuu magaalo intuu ka baxo saddex mayl meel la eg u safro waa ay safar curfiga ku noqoto waa adag tahay tacbiirkan marka wuxuu u baahan yahay marka tawjiihu u baahan yahay ayb muxuu xukuma xadiidka yah ay kan isaga wuxuu leeyahay xasanu ligayrihi lijahaalati mansuur allahu aclam xadiidkan dacfigaas aad moodaa inay yacnii diraayadan u leexanayso xaggeeda inuu daciif yahay saddex mayl inay safar tahay ma ma sax ma aha saddex mayl safar ma noqon karto saddex mayl waa shan kilomitr shan kilomitr wax safar oo yani loo afuro salaad loo gaabinaayo ma aha dabcan laa curfan walaa aqwaasha fuqahada marka la fiiriyo ayb qaala xadaثna msddu qaala xadaثna اlmuctamir can cubayd الlaahi can naafic ana bna cumara kaana yakruju ilى اlghaabati ayuu baxaayey haabada haabada marka waa cawaali اlmadiina waa meel meelaha saddex meel meelahaasoo kale iyada laftirkeed ah falaa yufdiru ma afuri jirin walaa yaqsuru salaadna uma gaabi jirin saan waa marka sida saxdaa abu daawud marka tan buu dabageliyey ibnu cumar inuu sidaa yeeli jiray xadiidka hore marka mansuur alkelbigaasaa jahaala ku sugan tahay igaabaa marka jahaala ay ku jirtaa marka masiira curfiga in loo celiyey wixii safar curfiga ku ah in safar laga dhigo wixii kalena aan safar laga dhigin wabiاllahi towfiiq wsal اllah wslm calى nabiyina mxamedi wclى alih saxbi slm